waxaan hubaa ragga halkan fadhiya inay yihiin rag la xulay oo xulanti ah sidaas darteed hadal badan iyo wacdi badan iyo tafsiir iyo waxusheeg badan waxaan u malayn cimrigooda intii ama meesha ay joogeen inay wax badan soo qaateen marka qasdiga meesha laga leeyahay un in la isku dhudhawaado oo ay sidaa aan usoo gaabiyo waa jeclahay waxaan kale oo jeclahay inaan idin xusuusiyo halkan culayska jira oo ay sabab u tahay arrinta jirtaa culayska ay leedahay haddana sidii horeyba loo sheegay si kastaba ha loo soo kala horeeyo wakti ku filan xaajo la ururin karo haddaan sawirkaa meesha jooga hadda halkan jooga waxoogaa tilmaamo ka bixiyo waxay tahay bini aadamka wuxuu la dhashaa dacwad markuu dhasho ayuu dacwad bilaabaa cimrigiisaasi intuu dherereeyahay dacwadiisaasi wax kastaba ha ahaatee mid iska socota un weeye kolleyba marka uu dhasho dacwadda hooyaduu ku bilaabaa wey bini aadamku markaa dacwadiisa meeluu u dacwoodo haddii uu waado waa dhib dhib bay ku noqotaa khatar keeni karta naftiisa iyo naf kale intaba dacwaddii oo soo socotay baynu maanta halkan u fadhinaa wey waa tilmaamayaa markaa halkaa dhexda ah wuxuu bini aadamku u dacwoodaay waa qubaada oo ma naftooda u dacwoonaya maya naftooda iyo aayadda ay turjubaanka u yihiin oo xukunkaa ayuu u dacwoonaya halkan dhexdaa waa kuwa fadhiya wuxuu u dacwoonayaa xeer beytiga iyo caaqilka iyaguna waa kuwa hareerta kale ka fadhiya wey wuxuu u dacwoonayaa hoggaanka dhaqanka iyaguna waa kawa albaabka khayrka soo fadhiya wey waxaa dacwoonaya aqligii yaqaanay in la dacwoodo waa ka ku hareeraysan wey sidaa wey wale markaa bini aadamkii dacwaddu ku abuurayd uu dacwoonayay maanta meeluu u dacwoodo oo ka maqani ma jirto wey khaaliqa aayaddiisii waa kaa dhexda fadhida aayadihiisii kale uu garsoorka ilaahay sidaa u gartay hoggaankii dhaqanka salaadiintii iyo albaabkii laga soo gelaya waa kuwa fadhiya ama laga baxaya wey intii kale oo qabaa'ilka wakiilka ka ahayd oo dacwadooda tebinayey oo gudbinayeyna waa kuwa ku hareeraysan marka micnaa waxa weeye meelay ka baxdo male waay waxaan leenahay sidaa markii ay tamkaanba nafka la raacato dacwaddaa hareeraysan cirkaa inagu hareeraysan ya macshar aljini walinsi in istadactum an tanfuduu min iqdaari samaawaati waalardi fanfuduu laa laa tanfuduuna ilaa bisultaan sida cirka idinku hareeraysan oo dhextaasha leh oo xukunkii eebahay iyo haddaad wax kale tebayseen deedka ana harsan jiray iyo saasay ahayd iyo qodaxda muddo saasaa loo baxay waa kuwaa iyaguna ninkii doona inuu ka baxo ha doonin baa leeha ha doonin wuxuu la mid noqon nin doona cirka iyo dhulka dhexdiisa inuu ka dusada ilaahay sheegay fanfudu laa tanfuduna ilaa bisuldaan war talada halkaas ah suldaankeedii ilaahay sheegay qayb kamida weeye halkan ama waa qaybtii ugu sarraysa wey ha ka dusina waayo yaan laga dusin hala joogo maxay noqon markaa waxay noqonaysaa ninkii doonay inuu ka duso ha ka dusin baan leenahay hadday doonto in la qabto la arkana waa la qaban haddii la qaban kari waayo oo uu yil noqdo aanu qaban kari weyno waa sii daynaynaa wallaanu meel fog tegay waa idin sheegay qodobka halkaas ayaan ku dhaafaya wahaan maaha laakiin sida jirto weeye oo dadka khatarta in looga dego weeye waa loo waa in looga dega saas wey looga digaa baan ka wada qodobka ku xiga waxa weye waxaa la yidhi dad yaa u tabar daran baa layihi bini aadam yaa u tabar daran baa layihi bini aadam waxaa u tabar daran nin wacda la qabaa la yidhi wacad ilaahay nin qaba ayaa u tabar daran waa nin ballan galay oo dhaartay hadda salaadiinta halkan joogta nin waliba reerkiisu markuu cimaamad iyo iyo iyo iyo koofeed iyo waxaa saarayay waa axdi weye ballan weye haddana maca haada markii aanu wada fadhinay oo qaar galbeed ka yimi oo qaar meel dhexe ka yimi oo qaar bari ka yimi ilaahay hortii annagoo isku kalsoon waar maxaynu isku aaminaa waar maxaynu isku aaminaa ma kitaab baynu gacanta sarraa waa igu wallaahi waa igu bilaahi waa igu tullaahi miyaynu dhaha waa inaan is aamino ayaan idhi nin waliba wuxuu yidhi ilaahay hortiisa waxaan ka ballan qaadayaa waxaa la ii dhigo garasha ha joogtee inaanan eex ka jirin nin waliba gaarkiisa u yidhi idinkana wadinkii koox goor halkan ugu dhaaranayay inkastoo qaar isla heli waayeen oo niman markiisa waa yidhi qaarna isla wadinkii halkaa ku wada dhaarto ilaahay baa markhaati ka anaguna markhaati ka waxaan leenahay marka wacadkaa ninka ugu tabar yar bini aadamka uu yahay ninka qaba wacadka oo hadduu ka baxo weye hadduu fuliyo maaha yaan laga bixin baan lena yaan laga bixin halkaa waxaa jira soomaalidu waxay tidhaahdaa shaki yaqiin baa ka roon shaki yaqiin baa ka roon halkaa ku faqayaa waxaas isleeyihin oo waaba garanaya waaban garanaya nolosheena qayb kamida oo weyn wey shaki yaan la xukumi shaki oo waxaan ku waaya aragnay shaki yaan la xukumin shaki y yaqiin baa ka roon culimada salaadiinta iyo culimada kale waxayna yidhaaheen dhanniga suu-u dhanni ayaa lahaa malaxumadu fidnaday ka mid tahay in la ismalaxumeeyaa fidnaday ka mid tahay waxaan uga jeedaa halkaa wixii waa iman karaa shaki waa iman karaa waana inuu leeyahay sabab wixii aan sabab lahayn ku qaadi mayno inay mas-uuliyad tahay wixii sabab leh ha mas-uuliyad baanu u qaadaynaa xaqiiqdeedaa la gaarayaa ama ha jirto ama waxa la odhanayaa ma jirto laakiin wixii aan sabab lahayn oo danni ah yuu camal gelin baan leenahay camal yuu gelin ugu dambayn duca badan baa la akriyay anuu daraad salaadiinta waa xujeeyey waa iga dhab walaanan ka kor qaaday albaabka khayrka laga soo galay oo laga bixi doono markaan garanno waa ducaynaynaa anuu marar badan ducadu waa iga fakataa laakiin anoo godlado mooye ma duceeyo bismillahi raxmaan raxiim baa dhaha aayadana ma akriyo boqol aayadoodna waa xafisanahay markii lay godliyo waa ducayn ilaahay anagu waanu isnaqaan wuu naga aqbalay ilaahay daawada waayo maxaanu nooga aqbalay maxaanu nooga aqbalay waxaan leenahay markaa iga booday gunaanadkaygiie nima yahow ha la dadaalo wey nima yahow ha la hubiyo